haatana dhegaystayaal aan idin kala baxo barnaamijkii hambalyada heesaha iyo weliba cashe ibraahim aadan iyo weliba ibraahim xasan daanduray
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha caasho dhambaalka ugu horreeya waxa uu naga soo gaadhay hadaaya suldaan iyo canab cumar bile iyo waxay yidhahdeen faysal cumar bile iyo basre cilmi iyo qoyska maxamed jaamac dogox yuusuf aadan iyo faarax abraar iyo nasre khatale iyo waxay yidhahdeen bilan ibraahim waabiri iyo xuseen barre aadan iyo dhammaanba waxay yidhahdeen ehelkii asxaabta oo kala jooga dunida dacaladeeda waxayna taanid u darayaan fu'aad cabdiraxmaan xasan iyo sucaad aadan meecaad oo arooskoodu uu ka qabsoomay gobolka virginia ee dalkan maraykanka waxayna leeyihiin noqda reerkii lagu nastee lagu nagaado aamin ayaan leenahay aniguna amiin ayaan raacinayaa dhambaalkan aan gacanta ku hayana waxaa lagu soo bilaabay ugu horeyn waxaan halkan ka salaamaynaa dhammaan shaqaalaha v o a laanta soomaaliga gaar ahaan baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka tahaniyadaha waan idinka guddoonnay annagoo kale ah baa layidhi cabdiraxmaan cali cigaal anigoo ah baa layidhi cabdiraxmaan cali cigaal kuna hadlaya afka dhammaan reer cigaal bilaal aadan waa tahay in lasoo wakiisho laakiin ma hubno laakiin waa iska qoyska unbuu ka mid yahay waxay kale yihiin buu yidhi ilmo cali cigaal iyo caruurtooda ilmo jaamac cigaal iyo caruurtooda ilmo maxamed cigaal iyo caruurtooda ilmo cabdirasaaq cigaal iyo caruurtooda faadumo cigaal bilaal iyo caruurteeda hooyo aamine dirar xuseen iyo hooyo ardo cabdi carato baa layidhi iyo sidoo kale hooyo faadumo maxamed cali hooyo ruun diiriye iyo sidoo kale ismaaciil xuseen farjar waxa ay kala joogaan toronto magaalada toronto ee dalka canada minnesota iyo sidoo kale virginia dalkan maraykanka denmark britain sweden dubai hargeysa iyo weliba ceergaabo waxaanay hambaliyo u dirayaan boqorka baa layidhi jaamac yuusuf muuse iyo boqoradda farxiya jaamac cigaal oo soddonkii bishii janawari ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban arooskoodu ka dhacay green place hargeysa baa layidhi somalilan waxaanu leenahay gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu farax hees macaanna waxaan ka codsanaynaa baa layidhi inay lamaanahan u saarto cashucuud oo weliba luuqdeeda macaanna la raaciyo ibraahim hees macaan noo saar waa la gartee luuq macaanna caashaha raaciso caasho fanaanad may noqotay inaad ka daba qaado waa heesta oo ay yidhahdeen allela caasho ballantii waa waa oofis oo caasha heestaha noo macaysa miya
waa tahay waa hagaaga caasho dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray maamo khadiijo xuseen iyo hooyo farxiyo sheekh saciid iyo hooyo khadiijo jacar iyo hooyo maryan xasan iyo hooyo xabiibo nuur iyo hooyo waxay yidhahdeen maymuun shinni dhammaan reer ow maxamuud meel walbo ay joogaan soomaaliya iyo waxa ay yidhahdeen dowladda dacaladeeda iyo aabe saleebaan maxamed iyo aabe sheekh cali shukri iyo waxay yidhahdeen cabdixakiin maxamed saciid yuusuf iyo adeer sadiiq axmed takar iyo cabdi maxamed sheekh saciid waxaana kaloo ha ka tegana ay leeyihiin cabdi maxamed ibraahim iyo faadumo maxamed maxamuud iyo xaliimo sheekh cali iyo sacdiyo jacfar yuusuf xamdi yaasiin faarax shiil iyo najax cabdiweli naciimo rabiic isro maxamed faarax waxaana ay jecel yihiin dhammaantoodba inay tahniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan axmed sheekh saciid ow maxamuud iyo waxay yidhaahdeen xaawo maxamed ismaaciil oo wiil ugu dhashay caasimadda dalka uganda ee kampala waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey maxamed amiin waxaana ay leeyihiin noqo maxamedow kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaxa aamin ayaan leenahay aniguna amiin ayaanu raacinayaa dhammaan qoyska reer wacays iyo qoyska reer aadan meecaad iyo sidoo kale hadaaya suldaan canab cumar bile faysal cumar bile basro cilmi qoyska maxamed jaamac dogox baa layidhi iyo yuusuf aadan faarax abraar nasre khatale iyo sidoo kale bilan ibraahim waaberi iyo xuseen barre aadan iyo dhammaan ehelka iyo axsaabta baa layidhi oo kala jooga dacalada dunida waxay tahaniyad kal iyo laaba u dirayaan fu'aad cabdiraxmaan xasan iyo sucaad aadan meecaad oo arooskoodu ka dhacay gobolka virginia ee dalkan maraykanka ilaahay reerkii lagu nasto ee lagu nagaado ubad khayr qabana kala hela ha idinka dhiga bay leeyihiin annaguna aamiin ayaan u raacinaynaa dhankii heesaha heesta ugu horraysa in dhegaystayaashan u cayaarayna caasho waa waa heestii nafta waad hantiday waxaa wadajir ugu luqaynayaa khadar ilka case iyo shabcaan daawus
adaan kuhan weyne sidankaaga helay helay miyaad iila haysaa
hagarkuuma quudhe amba waan hamiyayo inta kugu hadraaye
haddaan ku helane ma ogtahay haddaydu ubaan inay ku jeceshahay ilugayl haweenbaan amba ula habsaamaye cashaqaagu wayhayey
adigaan ku helane ma ogtahay haddaydu ubaan inay ku jeceshahay ilnugayl haweenbaan amba ula habsaamaye cashaqaagu wayhayey
hablo tanka doortay hablo tanka doortay adiga harsanayo nahayga hoybaan hagaag hagaaguga waabatee
hal doorkii ragood amba halahsigaagan ku haraadbaxaayo nafta waad hantiday aniga naftaydaba waad hantiday
hablo hablo tanka doortay hablo tanka doortay adiga harsanayo nahayga hoybaan hagaag hagaaguga waabatee
hal doorkii ragood amba halahsigaagan ku haraadbaxaayo nafta waad hantiday aniga naftaydaba waad hantiday
waa tahay naftu waad hantiday codadka labada fanaan khadar ilka case iyo shabcaan daawus intaas haddaan kaga gudubno ibraahin oo heese kala wan wanaagsan oo qurux badan oo dhegaystayaasha barnaamijkan maanta dhegaysanaya ay si weyn uga heli doonaanna waan soo wadnaa hase haatee mar kale haddaan jalleecino dhambaalada ay noo soo direen dhegaystayaasha ku xidhan barnaamijkan haddaan tan u horrayso marka lasoo qabto waxaa la yidhi marka hore waxaanu salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee v o a baa layidhi waan idinka guddoonnay marka xiga baa layidhi annaga oo kale ah aabe aadan cawaale hooyo faadumo ibraahim habboon aadan cawaale cabaas aadan cawaale axmed yaasiin aadan cawaale waa axmed yaasiin aadan cawaale iyo sidoo kale sahal aadan cawaale iyo hibe aadan cawaale iyo nimco aadan cawaale cabdulaahi aadan cawaale iyo muna aadan cawaale iyo isma aadan cawaale waa dhammaan ilmo aadan cawaale iyo sidoo kale baa layidhi ciiltire ibraahim cawaale waxay dhammaantood kala joogaan jabuuti ethoobiya hindiya faransiiska iyo sidoo kale maraykanka waxaanay hambaliyo iyo bogaadinba u dirayaan caruuska maxamed cawaale iyo caruusadda luul geedi oo isku guursaday baa layidhi magaalada jabuuti ee caasimadda waddanka jabuuti waxaana ilaahay uga baryanaa bay idhaahdeen inuu ka dhigo reerkii lagu nastay lagu nagaado ubad khayr qabana kala hela annaguna aamiin ayaan u raacinaynaa waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray ayayo cambaro axmed cabdulaahi iyo ayayo xaliimo gayre iyo waxay idhahdeen hooyo maryan cali nuur iyo caruurteeda faadumo cabdulaahi faarax cali cabdulaahi faarax cabdiraxmaan cabdulaahi faarax iyo zahre cabdulaahi faarax iyo samiira siman cabdulaahi faarax iyo waxay yidhaahdeen yasar cabdinaasir maxamed iyo hooyo faadumo cali nuur iyo caruurteeda iyo saygeeda iyo hodan cali nuur iyo waxa ay yidhaahdeen saygeeda iyo caruurtooda iyo fahmo cali iyo caruurteeda iyo reer abti saciid cali iyo waxay yidhaahdeen reer abti ilyaas cali nuur iyo reer cabdiqaadir yuusuf xirsi iyo reer cabdiraxmaan cabdiwaaxid iyo deeqo sheekh cali ayaan xuseen seynaba cataab iyo waxay yidhahdeen nafiiso xuseen iyo farxiyo sheekh xuseen dhammaan waxay yidhaahdeen
ehelka iyo qaraabada oo ku kala nool hargeysa garowe yurub kenya waxay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan axmed cali nuur iyo ayaan maxamed cali oo aqalgalkooda uu ka qabsamo magaalada hargeysa oo ay leeyihiin noqda kuwa isku waara ee bana hayda kala siiyo ubad kheyr qaba aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinayaa assalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay dhambaalkan bahda v o a waan idinka guddoonnay midda xigta baa la yidhi annaga oo kale ah baa la yidhi warsame sheekh cabdi oo ku magaca dheer daacad iyo sidoo kale xaaskiisa iyo nimco sheekh xasan waa naciimo sheekh xasan iyo maryan caylaabe yuusuf iyo suuban caylaabe yuusuf cabdi caylaabe yuusuf iyo maxamed caylaabe yuusuf maxamed cabdulaahi yuusuf xaawo cumar xaaji siciid cumar xaaji liibaan cumar xaaji ibraahim xaaji maxamed nuur waa ibraahim xaaji maxamed nuux iyo sidoo kale sahro cumar nuux iyo ugu dambeyntii baa layidhi dhammaan reer yuusuf muuse iyo reer xaaji cumar waxay hambalyo u dirayaan iyagoo isku duuban iidow caylaabe yuusuf iyo gacalisadiisa baa layidhi sacdiye cumar xaaji oo ay gabar igu dhalatay degmada hiliwa ee magaalada muqdisho kowdii bisha februari ee sanadkan waxaana gabadhaasi loo bixiyey baa layidhi maryamo waxaanaay leeyihiin soo barbaaroo noqo si anfacda dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda aamiin dhinacii heesaha ibraahimnow haddaan mar kale jalleecno heesta markana indhahaygu ay hayaan waa horta meesheeda musa indhahayga ila waa labo waa taa heesta indhahaygu hayaan waxaa lagu magacaabaa macaanka jacaylka waa u miirbeelay minii la moodo in aan ka maarmay caashay jacayl loo mirbeelaayo xoog badanaa jacaylku waa waa mawjado ilaahayaa naga hayo waa hees balaadiri ah dhegaystayaashaan u sii dayn waxaa ku luuqaynaya sahruuja waa hagaaga heestii halkudhigeedu ahaa macaanka jacaylka iyo codkiisa haruuja ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada haddii aan ku noqono caashahaye ugu horreyn baa layidhi waxaan halkan ka salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha idaacadda v o a waan idinka guddoon salaam baaban ka waabaxnay ibraahim oo soo wada haddaan naguna dhambaaladiina akhrinaynay waxaa ugu horeeya aabe aadan ibraahim cabaase iyo hooyo gaasir aw jaamac bookh eedo maryamo ibraahim cabaase eedo faadumo ibraahim cabaase eedo xaliimo ceelaabe ciga iyo sidoo kale axmed aadan ibraahim nimcaan aadan ibraahim wahiib daa'uud ibraahim iyo cabdiraxiim wahiib daa'uud mustafe xasan cabdilaahi faadumo shariif iyo caruurteeda abtiya baa la yiri cabdilaahi jaamac booq iyo caruurtiisa ilmo aw xuseen cabaase iyo xaasaskooda baa la yiri iyo caruurtooda ilmo cali cabaase iyo xaasaskooda iyo caruurtooda iyo sidoo kale baa la yidhi ilmo maxamuud cabaase iyo xaasaskooda iyo caruurtooda sida quruxda badan ee farsamaysan ee xirfadan ku jirta warqadan loo soo qoraabin ibraahin oo ka helay iyo sidoo kale baa la yidhi ilmo guhaad iyo xaasaskooda iyo caruurtooda dhammaan dadkani waxay kala joogaan somalilan jabuuti holland iyo kanada waxaanay hambaliyo iyo ducaba aan lasoo koobi karin hawada u marinayaan meherka dhex maray lamaanaha iscalmade baa la yidhi waa boqorka iyo boqoradda bay yidhaahdeen axmed aadan ibraahim iyo roodo axmed aadan ibraahim iyo rooda maxamed maxamuud oo meherkooda uu ka qabsoomay soddonkii bishii january ee hadda uu sii dhammaatay sanadkan magaalada hargeysa waxaanay leeyihiin aqalgalkiina ku gaara bashbash iyo barwaaqo guurkiina guur nagi gurigiinana guri wacan baa layidhi guul lagama waaye gobonnimo ku aqalgala aamiin waa hagaaga caasho dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray cusmaan xaaji ibraahim ugaaska loo yaqaano iyo cabdirasaaq nuur cali doctor duuliye maxamed xasan cumar iyo waxay yidhahdeen axmed cusmaan maxamed iyo cabduqaadir maxamed cusmaan shiine iyo axmed cabdulaahi cali a c c iyo sucdi cabdi axmed sucaado hibo iyo sacadiya cabdi cali siman sacdiya salaad cabdiraxmaan iyo waxay yidhahdeen sucaado geele samatar iyo farxiyo xaaji ibraahim cusmaan firsa loo yaqaano iyo nasro cabdulaahi axmed oo nasriina ku magac dheer iyo canab bilo xuseen iyo hodan cusmaan xasan iyo nafiiso axmed weliye dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna jecel yihiin inay tahneed kal iyo laaba ay gaarsiiyaan aadan macalin cabdiraxmaan samaan oo qaliinla ku magac dheer iyo waxay yidhaahdeen faadumo macalin maxamed oo arooskoodu uu ka qabsoomay baydhabo janaay waxaana ay leeyihiin arooskiina aamin noqda kuwii isku waara annaguna aamin ayaa leenahay aniguna aamiin ayaan raacinaya ibraahinow dhinacii heesaha oo barnaamijka waa inaan ku shaqalna ibraahinow heesaha mar haddii dhambaalada markaan akhrino haddii marka heesaha saa loogu dhex daayo haye heesta kale aan dhegeystayaasheenna u soo qabanayno jacaylkii qabiyoobay marna waa jaceylkii macaanaa marna waa jaceylkii qabiyoobay jacaylkii qabiyoobay weliba nimcaan hillaac markuu heestan ibraahinow qaadayo waxaad moodaa inuu dareen dhaba ka turjumayo markuu saa mikrofoonka labada gacan intuu ugu qabsado laabtana u dhoweeyo jacaylkii qabiyoobay waa heesaan caadi ahayn marna waa macaanka jaceylka marna waa jaceylkii qabiyoobay caasho jacaylku waa mawjado waa aniga labada meel islama ilaahay gelaya naguma soo daayo codka macaan fanaanka nimcaan hillaac iyo heesta jacaylkii qabiyoobay markana nala dhegeysta jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kula haydagtayda xasuusigu qaaliyay qiimad kula haydagtayda xasuusigu qaaliyay jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliya qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyay anaa diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaagu ku dhani qofkiyay jeclay ku dhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaagu ku dhani qofkiyay jeclay ku dhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo wadnihii samir qaadoye qalbigii oy bogsayoye dareen qasbayayo sannadan qatanaa dartee naftiiga yeesha quso wadnihii oy samir qaadoye qalbigii bogs bogsayooyeel dareen qasbaayayo sanada qatanay darteede naftiiga yeesha quso qamuunyo jacaylaho qof aan lala qaybsanin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydi intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydi qamuunyo jacaylaho qofaan lala qaybsanin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydi intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydi
waa hagaaga codkii nimcaan hilaac iyo heestii jacaylkii qabyoobay ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkan caashi wuxuu naga soo gaaray hooyo ubax cali axmed iyo hooyo xaliimo xasan dhiblaawe iyo waxa ay yidhaahdeen abti maxamed cali axmed iyo abti cabdulaahi cali axmed iyo abti bakar cali axmed abti cabdixakiin cali axmed iyo habaryar zahre cali axmed iyo habaryar hodan cali axmed iyo habaryar samsam cali axmed iyo cabdiqaadir sheekh cumar sheekh maxamuud awdiine iyo caruurtiisa iyo waxay yidhaahdeen maxamed sheekh cumar sheekh maxamuud awdiine iyo caruurtiisa waxaana ay jecel yihiin dhammaantood inay taaniyad ay gaarsiiyaan islamarkaasna ay heestan la dhegeystaan waxay yidhaahdeen muxudiin sheekh calinuur sheekh maxamuud iyo doctoresa faaduma sheekh cumar sheekh maxamuud oo waxa ay yidhaahdeen meherkoodu iyo arooskooduba uu ka qabsoomay buulxubey iyo warta nabadda ee magaalada muqdisho oo ay leeyihiin arooskiina aamiin noqda kuwii isku waara oo farxad iyo raynrayn nolosha ku qaybsada aamiin ibraahim warta nabadda markaa tiri waa magacyada cusub ee hadda kusoo biiray magaalada muqdisho laakiin xaafado cusub maahe waa xaafado hore u jira marka warta markaa tiraahdo kale warta nabadda ex wardhigle baa laleeyahy markaa reer wardhigle oo dhana meel walbay joogaan baa markaa waxay dhahan, "Ah, waa xaafadeenii cusbeed ee magaca cusub la siiyey Marka waa xaafad- exdhigla in la raaci waayo si Waa- aan loogu malaynin deegaan cusub aad iyo aad aad iyo aad waad ila garatay dhambaalkan aan soo qabanayo waxaa halkan tahaniyad aroos ka diraya baa layidhi dadka kale ah ayeeyo cambaro axmed cabdulaahi ayeeyo xaliimo gayre iyo hooyo maryan cali nuur iyo caruurteeda oo kale ah baa layidhi faadimo cabdulaahi faarax cali cabdulaahi faarax cabdiraxmaan cabdulaahi faarax iyo zahra cabdulaahi faarax iyo samiira siman cabdulaahi faarax iyo yaasir cabdinaasir maxamed iyo hooyo faadimo cali nuur iyo caruurteeda iyo saygeeda hodan cali nuur iyo caruurteeda iyo xaajigeeda fahme cali iyo caruurteeda abti saciid cali iyo caruurtiisa ibraahimna waan qosle maxaa ku qosana malihid waaye iyo sidoo kale abti ilyaas cali nuur iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa adeer cabdulqaadir yuusuf xirse iyo caruurtiisa iyo cabdiraxmaan cabdiwaaxid iyo xaaskiisa asmaar iyo caruurtiisa baa layidhi deeqo sheekh cali ayaan xuseen zaynab cataab iyo nafiso xuseen iyo farxiyo sheekh xuseen dhammaan ehelka qaraabadan oo ku kala nool baa layidhi hargeysa garowe yurub kenya iyo meelo kaleba waxay tahaniyad kal iyo laaba u dirayaan arooska iyo aroosada faraska iyo geenyada baa layidhi axmed cali nuur iyo marwadiisa ayaan maxamed cali oo aqalgalkoodu ka dhacay magaalada hargeysa taariikhdu markay ahayd shan iyo labaatankii bishii januari ee hadda dhammaatay ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban waxaan leenahay bay yidhahdeen isku waara obad khayr qabana kale hela wiil iyo caano gabar iyo caanana allah idinkala sii bay yidhahdeen annaguna aamiin aynu raacinayna waa tahay waxaa noo baaqaya saafi axmed iyo saygeeda iyo waxay yidhahdeen faysal cabdulaahi qoob iyo cudbi cabdulaahi qoob iyo arliyo cabdulaahi qoob iyo caruurteeda ah cabdiraxmaan cabdulaahi qoob iyo xaaskiisa iyo waxay idhahdeen aabesalaad baadi iyo adeer cabdilkhayr baadi iyo axmed mahad cabdibare iyo awowe maxamed axmed baadi iyo waxay idhahdeen aabe cabdulaahi qoob iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo injineer borow iyo kamis faarax bare iyo nasrokiin jacfar bashiir iyo dhammaan reer cabdulaahi qoob iyo reer maxamed axmed baadi oo kala jooga bay yidhahdeen soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna tahniyad gaarsiinayaan nadiifo cabdulaahi qoob oo ku magac dheer ay yidhaahdeenna buronkey iyo cabdiraxmaan cali oo alooskooda u dhowaan qabsooma oo ay leeyihiin alooskiina ha noqdo kii aad ah, isku waartaan bashbash iyo barwaaqana aad kala kulantaan iyo nolol raaxo badan aamin ayaan leenahay aniguna amiin ayaan raacinaya ibraahim oo bal heesta xigtana ku dar heesta u dambaysa dhinacayga aad ku ogaatid caashoy heesihii hore ee qaraamiga ahaa ayaan markana jallacaynaa haye heesaha qaraamigu way badan yihiin ibraahim oo markaa mid ishaada u qabata ma jirta farxiyo cali ayaa heestan na maqashinaysa
intaas haddaan kaga gudubno heestaasi ay ku luuqaynaysa fanaanada farxiyo cali dhambaalka ugu dambeeya ee dhankaygana toddobaadkan waxa uu ka yimid ugu horreyn baa layidhi waxaan halkan ka salaamaynaa dhammaan shaqaalaha v o a ee laanta afka soomaaliga gaar ahaan baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka tahniyadaha waan idinka guddoonnay
marka xiga baa la yidhi cabdiraxmaan cali cigaal iyo sidoo kale baa la yidhi ilmo cali cigaal iyo caruurtooda ilmo jaamac cigaal iyo caruurtooda ilmo maxamed cigaal iyo caruurtooda ilmo cabdirasaaq cigaal iyo caruurtooda faadimo cigaal bilaal iyo caruurteeda hooyo aamina dirar xuseen hooyo ardooh cabdi carato iyo hooyo faadimo maxamed cali hooyo ruun diriye iyo sidoo kale ismaaciil xuseen farajar waxay kala joogaan toronto canada minnesota virginia dalkan maraykanka denmark britain sweden dubai hargeysa iyo ceerigaabo waxaanay hambalyo u dirayaan boqorka jaamac yuusuf muuse iyo boqoradda farxiye jaamac cigaal oo soddonkii bishii januari ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban hooskoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxaanay leeyihiin gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu farax annaguna waxaanu leenahay arooskiina allaha ka dhigo midkii aad ku kala heshaan ubad khayr qaba wiil iyo caano gabar iyo caano caasho iyo heestana noo raaci heesta ugu dambaysa ibraahino way barnaamijkan kusoo gabagabaynayno waa hees aada u macaan dhegaystayaal badan oo barnaamijkan dhegaysanaya inta dhambaalada noo soo dirta iyo inta iska dhegaysanaysa barnaamijkan ee lebaltalow toddobaadkan caasho iyo daanduray maxay idiin hayaan haye heesay aad uga wada heli doonaan oo isku raaci doonaan intooda badan kolle wax loo dhan yahay ma jirta laakiin inta badan magaceed heesta masayar yahu
adaa bilaabayba horaa u sheeg wax loo dhan yahay ma jirto marka inta soo dhaweynaysaa mudan ibraahim waxaa ku luuqaynaysa fanaanada nimco yaasiin caraale iyada ayaana gebagabo u ah barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doonno waa ibraahim iyo caasho idin leh sidaa iyo nabaad geli marka tuuro